ugbah waa albab cajalad iyo heeso cusub oo uu kuu soo saaray fanaanka dhallinyarada ah abuukar sayid cali abuukar jaajuumo sanadka labada kun iyo sideedda rag ammaantii lagu sheegay inay tahay aftahanada iyo kii arrimiye ammaanada ilaashee abbaanduulo noqon kara iyo ruux adkaysiga waxaan ugadan leeyahay nin ugbaad ku heesaa urursaday nasiibkii nawriiskan oogsaday murtidii idlaysto muusigii u raacay ugbaad ugbaad ila dhegaysto ii fura markhaatiga inuu yahay ammaantaa weyn istaahiloo dhaba ugbaad ugbaad dhegihii abaarsaday awdme bay u tahay hiil il qurxoon ku eegow ii fura markhaatiga waa abuukar sayid cali alifaamar weeyaan marna la xanagaasinay heesaano ugu mudan albanka sannadka labada kun iyo sideedda uu kuu soo saaray fannaanka codka wanaagsan abuukar sayid cali abuukar jaajuumo muyuusiga waxaa u tumaya oo u hagar baxay maxamed xaaji xasan nin dhallinyaro ah oo gacan macaan duubista albanka iyo farsamada ugbaad waa banorama stuudiyo hargaysa aniga oo ah abiib iimaan xasan ayaa idinle aan idiin kala baxo abuukar sayid cali jaajumo iyo heesaha sannadka labada kun iyo sideedda ee cajaladda ugbaad